sida toddobaadkii lasoo dhaafay waa kuwii aasa soo weeraray al-shabaab oo ayaguna khasaaro geystay iyaguna khasaaro culus loo geystay arrintaa iyadaa kadibna waxaa bilowday hadda howlgallo aanu kaga shaqaynayno guud ahaan gobolka baskool iyo soomaaliyaba oo al-shabaab laguna baaba-inayo lagana saarayo gooyooyinka ay u dhigteen shacbiga iyo ummadda soomaaliyeed arrintaas waxaanu ka bilownay tuulada lehelow fariir tuulada fariir dibugal rahle afartaas bays oo ka mid ah meelihii ay fadhiyeen deegaanadan loo dhowdow waxa weeye waanu kula diriray gacantaanu ku qabanay waana ka saaray firxadkoodiina waa daba joognaa ciidamadannadu hadda insha allahuna waxaan jecel lahay inaan hawsha iyadaa wixii xadaadigoodii ahaa aan dhamaystirno khasaaraha labada dhinac soo gaaray maxaad inooga sheegi kartaa
walaal iyaga xaggooda khasaaraha gaaray waa mid aada u weyn weeye inta anagu hadda aan aragnay oo meydkoodii hawshooda waa soddon iyo lix qof weeye annaga xagga annaga laba askari ayaa naga shahiiday saraha intaa weeye bedaskoodii iyo hub ka badan oo qoryaha culus iyo aaka iyo xisaabta waa laga furtay iyo raaliyool kuwa hogaaminta oo ay ciidamadooda ku hogaaminayeen laakiin axmed dagaal laba maalmood socday oo sidaad ku tilmaantay ha dagaal aada u xoogan ma suuragal ba in laba askari oo keli halkaas idin kaga dhimatay run ahaantii waxaan kuu sheegahayo waxa weeye walaal waa wax dhab ah weeye oo xaqiiqo ah khasaaraha la soo gaaray annaga xagga annaga waa laba askari oo dhimatay iyo afar dhaawac ah wax intaa oo weliba mid dhaawac fudud uu yahay saddex dhaawac baan ku odhan karaa waxa weeye hal xabo oo intaa dheer ma jiraan waxaana weeye qaab barnaamij habaysan oo ciidamada midowda africa iyo kuwa etoobiya iyo kuwa annagu la qorsheeyey si habaysan na loo galay weeye saas daraaddeedna waxay samaynaysaa in khasaaruhu uu yaraado
deegaanadaasi dhowr bilood ka hor ayay ciidamada dowladda iyo kuwa iyo kuwa midooda africa ay howlgallo noocaasa ka fuliyeen islamarkaana waxay howlgalladaasi noqdeen kuwo aan dhammaystirneyn oo mar labaad ay al-shabaab soo horgaar celisa marka dagaaladan haatan socda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore waxay kaga duwanaan karaan hadda ciidamada hadda halkan ka howlgalahaya oo xagga etoobiya waa ciidamada amisom waxay buuxa saaray in ay kala dagaalamaan hawshooda barnaamij dhamaystiran oo ilaa boqool iyo baay iyo geli iyo goboladan lagu soo xidho aan hawshooda si dhamaystiran shacbigu uga uga gooyi doono oo ma dhici doonto inay dadka gooya u dhigtaan oo magaalooyinka sameeyaan oo ayagu iska socdaan maxaa qorshaha markaad uhaysaan deegaanada aada xoreyseen ee al-shabaab ka qabsateen
horeynay waxa weeye maamul baa loo samaynayaa dadka halkaa ku dhibaataysan oo godoonka ahaa oo ay meel walba ka xidheenna waxa weeye sida ay mucaawino u gaari lahayd oo annagoo ugu baaqaynay in sida meelaha la xoreeyay dowladda soomaaliyana ay annaguna wakiil ka nahayna wixii tabarteeda ay inay ka geysato